gobollada dadka muslimiinta ay degan yihiin ee dalka kenya ayaa waxaa ka soconaya olole looga hortegayo cunista qaadka iyo ka ganacsigiisa xilli ilaa saddex maamul ay joojiyeen in nooca qaadka ee makookaha loo yaqaano uusan soo geli karin guud ahaan degmooyinka ay maamulaan hogaamiyaasha bulshada oo ay ugu horeeyaan culummada gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa culays ku saaraya mas-uuliyiinta maamulka wajeer gaarisa iyo mandheera inay mamnuucaan ka ganacsiga qaadka ee gobolka warkan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire xukuumadaha kala duwan ee dadka muslimiinta ay ku abtirsadaan ee dalkani kenya ayaa haatani go-aamo kala duwan ku kala qaadanayo hab walba oo qaadka iyo geedka kale loo yaqaana makhooqaaga loogu hortegi lahaa arrinkani waxa uu ka soo bilowday deegaanka mombasa kilivi taiva taveta haatan ololihiisu waxa uu ka soconayaa gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya culimaudiinka iyo waxgaradka kala duwanna waxay xoog ku gelinayaan arrinkaasi in hogaamiyaasha gobolka in laga soo doorto ay tillaabada ay qaadeen dhigooda maamulada kale dadka muslimiinta ay degan yihiin ay qaadeen sidoo kale ay ka qaadaan la dagaalanka iyo ka hortagidda iyo weliba inuusan qaadka iyo muqaadaraadka kale loo yaqaano muqooqaaga uusan soo gelin gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya sheekh xuseen ibraahim buraale oo ka mid ah culimaa udiinka oo shir jaraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada gaariso ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in halis fara badan uu ku hayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolkan loona baahan yahay inay ku dhiiradaan hogaamiyaasha go-aankay qaateen madaxda kale ee gobolada muslimiinta ka taliya sidoo kale iyaguna ay qaataan waxaan kale oon jeedinaynaa baaq gobanayaasha northern kenya in ay ku daydaan gobanayaasha mombaaso iyo kalivi oo draagaas dhibahayo ummadda iyo shacabka oo dhallinyaradii baabi'iyey oo qoysaskii iyo guryihii dumiyey in ma aragtaayay ka joojiyaan oo la manciyo kawntiyada northern kenya khaas ahaan bahalkaas ummadda wuu baabi'iyey dadkii dhallinta ahaa kolkay iska noqdeen dad baagamunde e oo waxba uusan jirin mustaqbal iyo himo iyo shaqo iyo ayna arkaynin waxaasaa maaragtay loo leexday muqaaqahaas iyo wixii lamid baa maaragtay iyo dhallinyaradii ay ku fidmoobeen sheekh ismaaciil cali oo ka mid a culimaudiinka ugu caansan gobolkani oo ka hadlay goob munaasabad oo loogu talagalay in dowladda countiga gaarisa ay sidoo kale baarlamaankeeda geyso go-aan lagu xarimayo qaadka iyo weliba muquuqaaga ayaa waxa uu ka hadlayaa saameynta bulshada uu ku yeeshay haddaad rabtaan janno ummadiinaas inaad udan qataan baa idinka rabaa meeshan meesha kenya la dhahaa dastuurkeeda jiro gobol kasta wuxuu u ogolaanayaa inaad wax alla wixii ka hor imaanayo shanta shay ee xaaraanta ah shanta shay ee diinta islaamka ay tixgelisay waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo cirdiga nasliga nasabka daroogada diintaa lagaga baxaa daroogada daraaddeed baa la isku dilaa daroogada daraaddeed baa loo waashaa daroogada daraaddeed baa loo zinaystaa daroogada daraaddeed baa xoolo dililaya loo xadaa marka meel ay meel ay kaga qoran tahay nolosha adduunka iyo nolosha aakhara midna ma laha mas-uuliyiintaa baan si weyn ugala hadlaynaa haddaad doonaysaan inaad adduun badbaadaan aakharana badbaadaan wuxuu rag kale iska celiyey waa iska celin kartiin aragtiyo kala duwan oo dadka kenyaanka ay haatani ka aaminsan yihiin geedkaasi intooda badan waa ay isku dhow yihiin iyadoo wakaalada loo xilsaaray la dagaalanka muqaadaraadka dalkani kenya loo yaqaana nakada ay sharci ahaan saacisay in geedkani uu yahay mid halis ku ah maskaxda maandooriye khatar ku ah noloshana uu yahay halka dhanka kale siyaasiyiinta countiga laamu ka soo jeeda baarlamaanka dalkani kenya ay geeyeen mooshinka dhan ah guud ahaan dalkani kenya in laga xarimo isticmaalka qaadka hogaamiyaasha countiga embu meru ayaa waxay isku dayeen in dowladda dalkani kenya ay si rasmi oga dhaadhiciyaan in geedka loo yaqaana qaadka uu yahay mid ka mid a khudaarta dalkani kenya ka baxdo caleenta ka soo goodana ay la mid tahay caleemaha kale dadku kenyaanka ay isticmaalaan waana halka haatan sartay ka quruntay gobolada muslimiinta dalkani kenya ayaa waxay ku andacoonayaan in gobollo fara badan oo dalkani kenya ka mid a laga joojiyey cabitaanka khamriga oo ay ka mid tahay gobolada dhexe waxayna ku andacoonayaan in aysan jirin cid ka hor imaan karto go-aamadu ayagu ay qaadanayaan ayna yihiin ismaamullo loogu talagalay in xeer hoosaadyadoodu ay noqdaan kuwa si waafaysa ugu xukumi karaan waana dood cusub oo haatani qaadka la geliyey halka hogaamiyaasha qaarna ay aaminsan yihiin in arrinkani uu yahay mid khatar ku ah nolosha kumanaan kenyana oo haatan u dhibaatoobay isticmaalidda qaadka gaar ahaan geedka loo yaqaano makhookaaga oo haatan ah mid tobankii sane lasoo dhaafay guud ahaan dalkani kenya gudihiisa dadku aad ay u isticmaalayeen maxamed farax shire v o a garisa